isbedelka ama degenaansho la-aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqaynaysa oo cusub inay timaado kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan marka lays yidhaahdo haddana ha lagu xaliyo isbedelka kan ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbedelka oo siyaasadeed laakiin hadday jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhowdii wadanka wax u dhimaayo oo mas-uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay waxaa fiican in lala wadaago dadweynaha si loo loo yani ay u qancaan oo ay u yidhaahdaan isbedelkan waxyaalaha ayaa keenay haddii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yidhaahdo waa waa summer job oo kale ama in la yidhaahdo waa wax wakti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogayo oo uu ka tagayo qof walba leanna waxaad arkaysaa haddii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan ka mero dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday xataa haddii xagga horumarintana uma fiicna xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxaa weeye waxaa kuu imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay uu og yahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabado ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jiro oo og laakiin adiga korkuu kuu yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood joogtuu kuu imaanaya saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadibna waad ka tegaysaa marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa uun mataqaanaa caqabado haysata siyaasadda soomaaliyeed maxaa ka dhalan karaya brofesor haddii sida hadda tahay waqsi ahaada wallahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu is yidhaahdo kolley ku waari maysida hadda aw waaritaan guud maba jirinba laakiin calalaqal muddo badan ma sii joogaysid eh yani meesha istraatiijiga meeshaad uga sii bixi lahayd uu kasii faker intuu ka shaqayn lahaa hay-adda ama meesha loo magacaabay wuxuu ka fakeri lahaa meeshuu uga sii guuri lahaa ayuu ka fakeraya duruufta jirta
inkastoo siyaasadda kooxda timaadahiba ay iyagu dad la yimaadaan maxaa keena in si sahlan ay dhexdooda haddana markhaadda maanta taagan isku furfurto waxaad ogtahay in ku dhawaad todoba wasiir meeshay baneeyeen taliyayaasha ciidankaa weli maqan guddoomiye gobolkaa la bedelay waxaan deg degaahe dhacay iyadoo la filay in khilaafku uu ka yaraa xukuumadihii horeba dowladihii hore oo ra-iisul wasaare madaxweyne weli aysa isqaban maxay tahay howshan dhexo ka socota xukuumadda dhexdeeda wallaahi waxaa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno laakiin waxaan shaki ku jirin marxaladda dalka uu maraya marxalad adag inay tahay dalka midnimadiisii ayaa waxay ku jirtaa khatar waxaa jira gobollada xaggeeda iyo mushkilo iyo dowladdii dhexe oo iyaa ka jira oo mataqaanaa hadda la la dib in loo saxo lagu lagu tala jiraa waxaa ku jira hay-adihii qaranka ayaanan si xoogan u dhisnayn sharci ahaan u dhisnayn waxaa kaloo jirtoon isleeyahay aniga aan aad u tabayaa xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran hadday dhacaan yacni wax toosin lahaa yani garsoorka noo jirana waxaad arkaysaa seen u xoojin lahaa laguma fakerin seen u tayayn lahayna si xooganba lama saarin xukuumadihii ugu dambeeyey waxaa afka unbaa laga sheegaa laakiin tallaabooyin dhabah oo xaggaa loo qaaday ma jiro waxaa la rabaa garsoorku markuu kelimadiisa yidhaahdo in la ixtiraamo oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano hadda dowladaha ugu dambeeya ciraaqa ugu dambeysay shalay ciraaq go-aankii lasoo saaray waxay yidhahdeen baarlamaanka waan ixtiraamaynaa marka waxaasoo dhan waxay ku imaanaysaa taya leh ayaa wax badan oo laisku qabto yani kala saari lahaa hadda isku qabashadu hal unbaa lagu xaliyaa kii aan isqabanana xerada ha ka baxo intaa unbay maqana noqonaysaa laakiin ha la kala saaro iyo ha la habeeyo ma jirto lan wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jirayso iyo hay-adihii marka waxaan is odhan lahaa hay-adaha oo la dhiso ayaa muhiim deganaansho la-aantan maxay dalka u keeni karaysaa halliga
deganaansho la-aanta waxay keenaysaa yani mar walbo xukuumad la dhisayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro markii xukuumadda la dhiso oo la way degtaa magaalada iyo dalku wuu yaro degaa haddana waxaa bilaabmaya kolley markay meel bannaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa qabaa'ilkii baa ruclaynaya dadweynihii baa ruclaynaya intaasoo ajande ayaa jira kuwa arrin qanacsanaabaa dib usoo gocanaya markana waxaan isleeyahay isbeddelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaanan lagu degdegin ayaa asalka ah oo si sidii lagu xaliyay wax khilaaf hadduu jirana xagga sharciga iyo hay-adihii loo baahan yahay lagu xaliyo